إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته mawduucan ama deriskan walaaluhu tilmaameen inaan ka hadlo oo ku saabsiisan celebrations ama dabaaldeg ama ixtifaal loo sameeyo waktiyadan aynu hadda joogno oo iyagu ay ula baxeen christmas a new year waktiga christmaska ay u yaqaaniin oo labaatan iyo shanta december ah iyo new yearka oo ah cowda january masalada tani runtii si marka loo eego waa masalo iska fudud oo qof kastoo caqli lagu garan karo waxaynu isweydiin karnaa un su-aal quro ah oo maxaynu la dabaaldegaynaa maxaynu u dabaaldegaynaa waa maxay waxaan loo dabaaldegayaa waxa isweydiin le taariikhda bini aadamkaee maanta la hayo dabaaldegyadii ugu horreeyee la tilmaamay sanad guuro loo dabaaldego waxay idhahdeen waa dabaaldegyaday dabaaldegi jireen nimankii la odhan jiray papilion nimankii deganaa ama babylyon mesobotamia ciraaqdii qadiimka ahayd caasimadeedii babylyon la odhan jiray dadkii deganaan jiray wakti hadda laga soo wareegay afar kun oo sannadood wakti ku dhadhow ayaa dabaaldeg bay samayn jireen ku beegan xilli macno samaynaya iyaga agtooda dabaaldegooda wuxuu bilaabmi jiray gugu markuu do-o waktiga guga ama waktiga gaalada u yaqaano infernal exconegs oo ah sprinko ama gugu marka uu bilaabmo bisha ku xigta gugaa bil gugu markuu bilaabmay waktigii guga la gaadho dayaxa koowaade dhasha ayay dabaaldegi jireen waa kuwan iminkana kristanku dayaxa koowaade dhasha jimcaha ku xiga waa long fridaygii axadda ku xigtaana waa easterkii yani waa kuwan ay iminkana masiixiyada u dabaaldegaan kuwa weyn waktigaasi nimankaasi guga ay dabaaldegi jireen macnay samaynaysa oo waxay u arkayeen inay tahay wakti dib u soo noolaanshiyo noloshu ay bilowday oo roobu da-ay oo beerihii dib ay u falanayaan waxay dabaaldegi jireen baa la yidhahdaa koob iyo toban maalmood oo maalin walba ay wax gaara qaban jireen dhaqanka caynkaasi macnu lahaa laakiin cowda january maxay macno samaynaysaa willstar dot com websiteka nin kaleba wuxuu leeyahay astronomicalina macno ma leh agriculture beer ahaanna ma aha buu leeyahy wakti roobdo oo macno ma sameeyo waaba jiilaalku dee waktiyadu bilaabmayay astronomicalina maaha macno ma leh cowdan january ee dabaaldega la samaynayo mala waxaa ku fiicnaan lahayd inaan marka hore calendarka waxoogaa idinka idhaahdo january iyo februarydan iyo sanadkani xagga ka yimaadeen ama calendarka waxaa loo yaqaano dunidu calendaro kala nooca ayay tirsataa calendarada ugu qadiimsan ee dunidu ay tirsan jirtay waxa ugu horreeyey kuwii maxay inta taariikhda hadda la hayo waxa ugu horreeyey kuwii ay lahaayeen asian egyptiansy oo ku koobna xidigta la odhan jiray bay yidhahdaan cyrus iyo cadceeddu markay meel ka soo wada baxaan bay ka bilaabi jireen waxaana lagu tilmaamaa inay saddex boqol iyo dhowr iyo lixdan ama saddex boqol iyo shan iyo lixdan maalmood sanadkoodaasi uu ka koobnaa labaiyo toban bilood oo min soddona uu ka koobnaa taa macnaheedu waa saddex boqol iyo lixdan shan cashoo dheeraada bay markaa ku dari jireen oo la yidhahdo waa shantii cashee feestada markii dambena bil gaara ay ka dhigeen oo bisha saddex iyo tobnaad ay ka dhigeen waa masaladan weli etoobiya sii haysato meeshay ka timid kiniisadda coftiga ay tirsato waa dhankay ka timid marka la eego greegu wuxuu tirsan jiray calendarkaa ka ka gedisan laakiin dayaxa ku xidhan kadibna ay isku dayeen inay cadceedda ku xidhaan oo dabeetana metonic cycalka waxay odhan jireen ay ku xidheen oo ah sagaal iyo toban sannadood oo laga tiriyo cadceeddu inay la micno tahay laba boqol iyo shan iyo soddon lunarka ama laba boqol iyo shan iyo soddon bilood oo laga tiriyo dayaxa laga tiriyo waxaa kaloo la isticmaali jiray oo iyana jiray yacni bilo dheeraada u dhexdhexeeyey bilahana sanado gaaray ku buuxiyeen kanaynu iminka hayno asalkiisu waa kii roman calendarka ahaa kan gregorian calendarkii roman calendarkiibuu ka yimi roman calendarku asalkiisa wuxuu bilaabmi jiray guga wuxuu bilaabmi jiray march toban bilood oo quraa bay yaqaaneen waxay yaqaaneen bil la yidhahda martius abrilis may junius quantilus tugstiles iyo afarta dambe oo sidooda loo tiriyo september october november december waa latin laanwajkii hore september waa toddoba october waa sideed november waa sagaal december waa toban lixda biloodoo hore magacyay lahaayeen afarta biloodoo dambena tirada caadiga ah bisha toddobaad sideedaad sagaalaad iyo tobnaad inkastoo imika inay sideed iyo sagaal inoo ahayna dib loo raray haddana waxay iyaga u ahayd nooca kan jiilaalka markaa kumay darin calendarkooda wakti beraf iyo mashkiladi ka dhacdaba waxaan jiray waqooyiga yurub iyo yurubtaasi oo dhan saa daraaddeed jiilaalku magacna ma lahayn tiro go-anna ma lahayn romaniskaasi wuxuu ahaan jiray sanadkoodu saddex boqol iyo afar maalmood buu ka koobnaan jiray waxaa la yidhahdaa boqorkoodii la odhan jiray numa ayaa wuxuu bedelay in uu laba bilood ku daro oo yidha war baashaan laba iyo toban bilood ka dhigno labada bilood xaggaynu ku darraa baa la yidhi waxaa yidhi december iyo march dhexdooda aan ku darro maxaa loo bixinayaa bisha koowaad february aanu la baxna buu yihi talabaadna january aanu la baxno sanadkiisiina wuxuu ka dhigay saddex boqol iyo afar iyo konton ilaa saddex boqol iyo shan iyo konton maalmood inta udhexeeya haddana markay taariikhdu maraysa bay yidhahdeen afar boqol iyo kontonkii b c ga ay yidhahdeen labada sanaan isweydaarino january waxay ahaan jirtay bisha labaad ee sanadka afar boqol iyo kontonkii b c day dib usoo rareeno waxay idhahdeen january aan ka dhigno bisha koowaad ee sanadka oo february aan ka dhigno bisha labaad ee sanadka oo aan dib u raro sidaasi markay qaateen ee muddo ku wadeen ayaa waxaa la yidhaahdaa julius kaysar ninkii la odhan jiray ayay nimankii la talin jiray waxay idhahdeen sidana si fiican maahee aan calendarka hagaajino boqortooyada calendarka markay doontana hore udhigi jirtay markay doontana dib udhigi jirtay lix iyo afartankii b c markay maraysay ayaa calendarkan cusub ee loo yaqaano julius calendar ayaa la sameeyey oo ah ka ka kooban saddex boqol iyo shan iyo lixdan maalmood iyo rubuc maalin buu isagu isticmaalay saddex boqol iyo shan iyo lixdan maalmood iyo rubuc maalin oo macnahay ujeedeen ay rabeen inay waafajiyaan tropical yeerka sanadka cadceedda guurguuritaankeeda inay waafajiyaan ay rabeen laakiin iyana irarba calculationska ka galay saasi daraaddeed ayaa waxaa looga soo guuray kanimka loo yaqaano maxay gregorian calendarka oo kaasi hore dhowr meeloodba qalad baa ka galay kow inta ay u qaateen tropical yeerku inuu yahay waxay leeyihin calculationkaasi uu qaldan yahay oo maaha lix saacadood inta dheeriya way ka yarta waa shan saacadood iyo waxoogaa saasi daraaddeed boqol iyo siddeed iyo labaatankii sannadoodba hal maalin oo dheeraada soo baxaysa boqol iyo siddeed iyo labaatan sannadood marka la socdoba maalin baa dheeraad ku noqonaysa oo maalin dheeraad oo aan jirin baa la tiriyey bay leeyihin saa daraaddeed qalad baa ku jiray waa midda labaade anyhow waa laga soo guuray waxaa loo soo guuray gregorian calendarka gregorian calendarku waa boobkii sideedaad ee kiniisadda catholica ee gregory la odhan jiray ayaa wareegto soo saaray markii loo sheegay inay arrinkani uu qaldan yahay ee nidaamkan cusub la degay ee ah nimankaasi shayga labaad ay qaldeen libyer ku ahaayo qoladii u xisaabinaysay sanawaadkii horeo dhan libyerka saddexdii sannadoodba mar bay xisaabin jireen marka waxaa la ogaaday in maalmo dheeraad inay ku jiraan koob iyo toban cashoo dheeraada markaa calendarka dhexdiisa ku jira saa daraaddeed baa dib looga guuro waxaa la yidhi libyerkana si fiican ha loo saleeyo oo ah inuu boqol iyo afar boqolba u qaybsami karaan qaacidada oo tii hore ka gedisan ha laga saarana maalmihii dheeraadkahee qaladka ku soo galay oo boqol iyo siddeed iyo labaatankii maalmood boqol iyo siddeed iyo labaatankii sannadoodba hal maalin oo dheeraada ku jiray three six five point twenty four two one nine zero bay idhaahdaan weeyaan laakiin isagu point twenty five buu isticmaalay taasaa qalabka keentay bay idhaahdaan kun saga kun shan boqol iyo labiiyo siddeetankii octoobar afar markay maraysay ayuu wadaadkaa boobkii soo saaray wareegto sheegaysa octoobar afar in lagu xigsiiyo octoobar shan iyo toban inta ka dhexaysa waaba jirtah laga boodo qaanuun cusub buu soo saaro markaa sheegaya octoobar afar iyadoo la joogo in loo guuro octoobar shan iyo toban qaanuunkaasi waxaa qaatay dowladihii ahaan jiray catoliga gaar ahaan faransiiskii sbain bortugal italy iyo jarmalkoo dowlado tiro badan ahaa qaybihiisii catoliga ahaa netherland switzerland inkastoo jarmalka iyo switzerland iyo netherland iyo la yidhahdo sanad kadibba iyagu kusoo biireen laakiin kooxda horaa qaadatay jarmalka qaybtiisii brotestanka ahayd way diiday qadiyadaasi julius calendarkoodii hore ayay iska joogeen kun iyo toddoba boqol markay taarikhdu maraysa bay guureen ingiriiska iyo mustacmaradihiisii maraykan iyagu waxay ka daba guureen kun toddoba boqol iyo labiyo kontonkii markay maraysay ayuu ingiriisku qaraar soo saaray ah september two oo ahayd maalin arbaceed ayuunbaa calendarka waxaa lagu xigsiiyey khamiista ku xigtaa inay noqoto september fourteen calendarkii meesha ku dhigsnaa un baa laga dhigay september two oo khamiisa oo arbaca ah khamiista ku xigtaa inay noqoto maxay afar iyo tobankii september oo intaasi lasoo boodo russianka iyo kuwaasi way iska diidanaan russianka wuxuu aqbalay nineteen eighteenkii ayuu isna january thirty one markuu marayey ayuu isna soo boodsiiyey markaasuu yidhi february fourteen baa la marayaa maalintii ku xigtay markaynu eegno tirada tan ma waxay ku xidhan tahay ciise iyo dhalashadiisii kuma xidhna inkastoo la yidhaahdo waa christian rosi iyo ama edi ama waxaa la isticmaalo kuma xidhna waayo qarnigii lixaad baa lagu xidhayba shan qarni iyo dheeraad iyadoon taaba la xasuusnayn ee b c gii sidii loo waday un one looga soo guuray a d a oo ay idhahdaan zero numberna yurub may aqooninoo way iskaga bootay ayaa wakti dambe lagu xidhay ciise dhalashadiisii ciise dhalashadiisana cidiba garan mayso ciise dhalashadiisa waxaa ka warrama waa qur-aanka iyo bibaleka laba ka mid a bibaleka labada ka mid ee ka warrama waa matthews iyo luke labada kale kama warramaan matthews iyo lukena waa isku khilaafsanyeen waktiga ay sheegayaan waayo matthews wuxuu sheegayaa waktigu ciisa noolaa inay ahayd waktigii herodos uu ka telin jiray romanska herodosna waxaa la yidhahdaa taarikh ahaan inuu dhintay afar sano ka hor taarikhdan aynu hadda tirine labada kun marayso afar sano ka hor inuu geeriyooday afartan sannadoodna waxbuu xukumayey ka kale haddii taarikhdiisa la qabto waxay noqonaysaa lix sannadood kadib idan bishuu dhashay daaya ciise sanadkuu dhashay amaan cidi garanaynin bishuu dhashay ka kaalaya sanadkuu dhashay meel lagaga nabo ayaan isaga taarikh ahaan lahaynin qur-aankuna ma sheegin ee kitaabka masiixiyadu haysataana isna ma sheegin bilaha iyo magacyadoodaas tirada badan lana ee january-dan aynu sheegayna january afkooda yani macnay ku leeda waa maxay waa two headed god of doorway and gates bay idhaahdaan ilaahay labada madaxa lahaa ee albaabada iyo wadooyinka ayay january la macnatay waa ilaahay caabudi jireena noocaasiya february waa macno nooca ku dhadhow waxaan oo dhan markaad eegto waa ilaahiye magacyadood march waa ilaahii dagaalka abriil waa kelmadda latino to open yani waa bilow ee may marka la eego waa ilaahadda roobka iyo maxaa la yidhahaa guga ama koritaanka waxaynkaasiya june waa ilaahadda wisdomka iyo marriageka bay idhaahdaan julay waa julian calendarka ninkii sameeyaa magaciisa ku darsaday ninkii isweydaariyey february iyo january-na markii hore february soo horreyso january ku xigtay august baa isweydaadeeyey dabeete isna bil buu magaceeda la baxay oo wuxuu yihi julius kaysar bisha ku xigta julay anna magacayga ha laygu daro bisha ku xigtay augustna waa boqorkaasi isweydaariyey afartan dambe aynu tirinaynaana dee marka horeba waa qaldayino waa bishii toddobaad iyo sideedaad iyo sagaalaad iyo tobnaad iminka laakiin maahe waa maxay octoobar markaynu september ka bilowno september waa bishii toddobaad laakiin calendarkeena waa bishii sagaalaad octoobar waa bishii sideedaad laakiin calendarkeena waa bishii tobnaad idan horta calendarkan lahayaa waa nooca kan maadaama calendarkani uu noocan yahay waxa isweydiinta le waxa weeyaan maxaa loo dabaaldegayaa waxaanaynu u dabaaldegaynaa waa noocma kiniisadda markaynu eegno iyo waxa ay ka rumaysnayd sanawaadkeedii koowaad ee kiniisaddu kalendarkaasi ee julius kaysar uu sameeyey oo si uu u waafajiyo tropical yeerka sanadkii koowaad mataqaanaa waxa laga dhigay yani forty six b c gii sanadkaasi wuxuu ahaa afar boqol iyo shan iyo afartan maalmood saddex boqol iyo shan iyo lixdan muhayna afar boqol iyo shan iyo afartan maalmood baa laga dhigay si guga waktigiisii loo waafajiyo march twenty one meelahaasi inuu kusoo beegmi karo ayaa la yidhi sanadka inaan tiro badino shan iyo toban bilood wax ku dhadhow bay ka dhigeen dabeetana waxay u isticmaaleen inuu noqdo sanadkaasi afar boqol iyo shan iyo afartan maalmood inuu noqdo kiniisadda marka la eego aragtida kiniisadda waxay ahayd inuu tahay wax allaale iyo waxaasi la samaynayay baganism ama shirki inay tahay kowda january shan iyo labaatanka december waxoo dhan waxay kiniisaddu waagii hore u arkaysay inay masale shirkiya tahay oo aanay marnaba ku bannaanayn diin ahaan laakiin sida uu dhigayo maalan encyclopediahan ingiriisku sida uu sheegayo mu'arikiintu waxay isku waafaqsan yihiin buu leeyay haba yaraatee ciise horta taariikhu dhashay inaan idin garanaynin waa marka labaade ixtifaalkii koowaade loo ixtifaalaba ciid ilmasiix saddex boqol iyo lix iyo soddonkii meelahaasi inuu bilaabmay waa marka saddexaade wax allaaliya waxaa ixtifaalka la sameeyo oo dhami inay ahaayeen dhaqamo ay lahaayeen gaaladii hore sida geedka hadduu yahay geed baa jira ay la wareegaan oo christian treag ay ku tilmaamaan oo shamac iyo wax la sudhsudho geedkaasi asliyan chiniiskii hore iyo faraacinadii hore iyo waxaasaa isticmaali jira oo alxayaat alkhaalida iyo waxbuu tilmaamaa bay odhan jireen waxaa kusoo biiriyey gebigiisaba geedka kan jarmalka qarnigii afariyo tobnaad meelaha mise qarnigii lixiyo tobnaad ayuu geedka kan bilaabay iyagoo marka hore weliba fikrad kale loo bilaabay qarnigii toddobiyo tobnaad baaba ingiriiska gaadhay geedkan gebigiisaba marka la sheego si kale markaynuu tilmaamno wax allaaliya waxa la wadwado ee laga soo bilaabo st clos ama baba noel waxay francisco yidhaahdaan oo ah odaygan gadh kacad leh ee maryaha cascas qaata ee baashin berefka la dul jiido dul ordaya ee sideedda maxaa la yidhaahdaa ghazaal ay kaxayso ee ay rumaysan yihiin inuu kasoo daadego guryaha halkan yaro sare ee qiiqu ka baxu kasoo galaa bay yidhahdeen habeenkii shan iyo labaatanka december tahay dabeetana kijaduu gala midfiada halka raashinka lagu halka lagu kulayliyo guriga midfiadiisu tagaa halkaasuu caruurta sidii laytalkhadarkan soomaalidu ay sheegtay habeenkii guda oo kalu iyana guda dabeetana halkaasuu wax dhigaa oo ay caruurta ka qaadataa iminkana dadka waaweyn baa sameeya un sidiisa leeg oo isticmaala iyana waa caqiide hore oo qadiima oo yurubta waqooyi rumaysnaan jirtay marka la eego horta shan iyo labaatankan december asliyan wuxuu ahaan jiray ciiddii loo ciidi jiray cadceedda yurub waqooyigeeda dadka degaa waxaa waktigaasi waa madow dabeetana ilaaha cadceedda la yidhaahdaa la baryaa inay soo noqoto marka ixtifaal weyn oo loo dhigaa buu ahaan jiray in cadceeddu dib usoo noqoto sida uu sheegayo encyclopediahaasi ingiriiska ahi waxa uu tilmaamayaa markii ay wadaadadii boobabkii arkeen romanskii oo fikraddan qaatay oo ay aada ugu ballaadhan tahay dhigitaankan la dhigayo xafladaha kan ayay waxay isku dayeen iyaguna bal diinta inay meel ka waafajiyaan dabeetana waxay yidhahdeen maynu kaba dhigno ciise dhalashadiisii ciise lamaba garan hadda goor uu dhashay afar qarni baana kiniisadda waxaa ka diidaneed wakti ku dhodhow qarnigii afraad bartamihiisii bay bilaabeen inay yidhaahdaan christmas day aanu ictiraafno oo first january maxaa laga dhigay markaa qolo ka mida kanaista qaybo ka midii waxay yidhahdeen aan idhaahna waa maalintii ciise la guday balagta laga jaray qolo waxay u qaateen january first inay noqoto maalintii ciise balagta laga jaray qolo kale waxay yidhaahdeen maya dadkuba wuu dabaaldegay oo xaggay ka timi kowda january in la dabaaldego waxay yidhahdaan markii hore waxa loo dabaaldegi jiray guga gugiina dee march buu ahaa dhexdiisa waana tii babilonianka iyo romanskii horeba ay dabaaldegi jireen laakiin romansku markay calendarkii qaldeen ay nooca kan u dhigeen ayay ka dhigeen in kowda january la dabaaldego dabeetana sii romanskii qaldanayd unbaa lala qaatay dabeetana waa la dabaaldegay kowda january astronomy kalina macno ma leh oo wax qiimo ay sheegaysaa ma jirto siisanada marka la eegana waa siisanka ugu liitaba oo macna uu sheegaya ma jiro waa jilaal sidaa awgeed wax loo dabaaldego meesha yaalla ma jiraan markaan soo duuduubo masalada tani waxay ku salaysan tahay inay isku dayeen ee nimankii wadaadadii kiniisadu inay isku dayaan inay markaasi wadaadadii kiniisadu waxay isku dayeen inay dabaaldegan sameeyaan waxaan uga socday waxaan oo dhami waxa weeyaan kow dabaaldegagani waa dabaaldeg mushrikiinay leedahay marka koowaad waa marka labaadee waa mushriga waxa kusii raacay kiristan wadaadadii kiristanka ee diintoodii markay ilaalin kari waayeen iyana dacalkay kaga dareen waa ku raaceen hadday labadaa kooxood isku raaceen innaga qiimuhu inoo leeyahay waa maxay asliyan waxyaabahay sameeyaan markay dabaaldegayaan waa waxyaabahaasi aan soo til tilmaamay kow waxay yidhaahdaan nasiibka ayaa la eegaa oo waxay rumaysnaayeen caadoodkooda caada caadaha caadadaasi ay rumaysnaayeen waxay sheegaysay reerka o dhan in la ururiyo dabeetana habeenkaasi la dabaaldego dabaaldega marka la samaynayo january bay dhaheen kowdeeda qofka kugu horeeya kuusoo galaa hadduu nin dheer oo tima madow noqdo bay dhaheen nasiib wanaag bay sheegaysaa wax kale hadday kuusoo galaan laakiin dhib bay sheegaysaa waxay isticmaalayeen oo dhaqamadaasi ka mid ahaa in ilmo yar la qaado oo salad lagu rido kor loo qaado ilmahan yar berigii hore waxaa iska lahaan jiray asian egyptianiski iyo chineska labada kooxoodba way lahaan jireen qoladana waxay dhahaan jesus ba u bedelo ilmaha yar inuu jesus yahay oo isagana hala qaado ilmihii yaraa waa la qaaday geedkii qolada yar lahayd waa la soo qaaday habeenkan in lasoo jeedo oo khamri badan la cabo waa la sameeyey marka maanta la eego christmaska iyo udabaaldegiisa iyo january cowd iyo udabaaldegeeda dunida maanta dhib bay ku haysaa yani waxa ay tilmaamaan inta wax ee gubata inta khamri ee la cabo inta khasaare la geysto waa uun ayaamo loogu talagalay in bini aadamku waasho ayay hadda u eg tahay anuu iska soo koobaya waxaynu leenahay un mawqifka inagu aynu ka taagnaan karnaa muxuu noqon karaa mawqifku iska cad yahay waxa uu u cad yahay waxay tahay awalan islaamku wakti la ciido wuu soo koobay laba waktoo quraanu ku koobay waa labada ciidood ee islaamku uu yaqaano labada waktee la ciidaa munaasabad bay leeyihin waa laba rukni oo arkaanta ugu waaweyn islaamka ka mida marka ay dadka muslimiintii dhammaystiraan oo ah rukniga xajka iyo rukniga soomka inay dadka muslimiintii ciiddaasi la yimaadaan waana kii xadiidka saxiixa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi tilmaamayay markuu madiine yimi iyagoo laba maalmood ay cayaaraan le buu u yimi markaasu wuxuu yihi ma haadani alyawma labadan maalmood ee la cayaaraya maxay yihin waxay idhahdeen kunaa nalcab fiihima fi ljaahiliya waktigii jaahiliyada ayaanu labada tan cayaari jirnay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu ku yihi in allaha qad abdalakum bihima khayra minhuma yowma aladxa wa yowma alfitr ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu idinku bedelay labada tan laba idinka khayr badan idan nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu tilmaamay labadan in la bedelay laba ka khayr badanna lagu bedelay labadaa ka khayr badan ee loogu bedelayna inay labadaa ciidood yihiin waa labada qura ee shareecada islaamiga ay sugayso wax allaale iyo waxaa ciid ka soo hadha ama mawlid nebi ha lagu sheego ama rajab ha lagu sheego ama diin ha loo nisbeeyo ama gaalo ha loo nisbeeyo ama cid kale ha loo nisbeeyo waa waxba kama jiraan yacni ciid kale oo islaamka soo arooray oo uu yaqaanaa haba yaraatee ma jirto wuxuu ku soo koobay nebigu taasoo qura waana tii xadiidkii caaisha ay sheegaysay inuu abibakar usoo galay iyadoo laba hablood oo ansaarta ka mida ay ka ag heesayaan oo labada hablood hadda kuwa heesa may ahayn bay caaisho leedahay yacni duul fan u baxay oo heesa sida kuwanaynu naqaano may ahayn laakiin laba dumar oo calaa fitratihim isaga heesaya ayay ahaayeen abibakar baa ka xanaaqo wuxuu yidhi ma mazaamirtii shaydaanka baa gurigii nebiga aada la soo dooratay maalin ciideedna way ahayd nebigu wuxuu ku yidhi yaa ababakar ina likulli qawmin ciida wa hada ciiduna laamkan oo ikhtisaas sheegaya buu nebigu isticmaalay ina likulli qawmin ciida waar duul waliba ciid iyo maalin ay ixtifaalaanba oo boodboodaan bay leeyihin buu nebigu ku yidhi wa hada ciiduna kan baana annaga a maxay ciiddayadii walikullin jacalnaa minkum shircata waminhaaja weeyaan ama walikullin wijhatun huwa muwaliha ciidda uu alla subxaana wa tacaala inoo sugay waa kaa ama ciidaha ka soo hadha waxay yihiin intooda badani tashabuh ama kudayasho lagu dayanayo gaalo gaalada iyo kudayashadooda waxaynu naqaanaa in adilo badani ka soo aroortay oo reebaysa inaynu ku dayanno marka au yahay mutlaqu tashabuh waa la radiyey umuur mucayana in lagaga daydana waa la radiyey ciid in lagaga daydana waa la radiyay inu odhan karnaa awalan ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inugu baray nimankaasi waddaday maraan inaynu ilaahay ka barino inaynan marin ihdina siraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim gayr almaqduubi calayhim wala addaaliin maalin walba ilaahay waxaynu weydiisanaa kuwaasi almaqduub calayhim iyo waladaaliin yahuud iyo kiristaan jidka ay maraan inaan alla ku marin ayaad maalin kasta weydiisanaysa idan waa adila tilmaamaysa walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma ja'ahum اlbayinaat nusuus tiro badan tiro badan tiro badan oo qur'aana baa lasoo xashriya ninkii balballaadhin uga baahane iqtidaa siraat lmustaqiim libnu taymiya kitaabkaasi oo dhammaantiiba ka warramaya uun een ciidaha iyo waxa la mida iyo gaalada kudayashadooda unbu kitaabka gebigiisaba sheekhu u qoray ha uu raajico waxaynu naqaanaa inuu nebigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum duul ninkii ku daydayda ee isu ekaysiiya iyaga ayuu la mid yahay buu nebigu sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa kaaga filan inuu nebigu tilmaamay latatabicunna sunana man kana sanana man kana qablakum shibran bishibr wa ziraacan biziraac xataa low dakhaluu juxra dabbin latabactumuuhu xadiidkii saxiixeynka ku yaalla macruufka ee nebigu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh kuwii idinka idinka horreeyey jidkoodii baa raaci doontaan buu nebigu leeyay taaka taakiyo dhudhun dhudhun markaasuu nebigu wuxuu yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh hadday god masalugalay galaan dabku waa masacagalay nooc ka mid oo aan teenan ahayn teenan malaa waral baa la yidhahdaa laakiin tuka yar yar oo carabtu dhankeeda u badan weeyaan waa la faamliyu god masalugalay hadday galaan buu nebigu yihi waa ka dabagelaysaa isweydiinta waxaa le waxa ay tilmaamaysaa in taqliid acma muslimiinta uu ku dhici doono waxa uu xadiidku tilmaamayaa xataa waxaan macno samaynayn in lagaga dayan doono haddii la odhan laha hadday dayaxa qabtaan waa ka daba boodaysaan waxba may ahaateen oo markay dayaxa u guuraan inaynu ka daba guurayno laakiin nebigu wuxuu leeyahay hadday god masalugalay galaan waa ka dabagelaysaan god masalugalay maxaan madow iyo qurmuun ahayna uu leeyahy yani masaagalay godkeed intuu leegyi maxaa qiimo uu leeyahy yani xadiidka waxa uu tilmaamayaa waxyaabaha aan macnahaba lahayn ee nolosha qiimaha ku samaynaynin ee wax bini aadam laga qaato ahayn ee caqliga saliimkii xataa aanu keenaynin in lagu raaco inaad ku raaci doonto idan christmas day iyo jubulium iyo maxaa la yidhaahdaa cowda january waa dhaqamo asliyan shirki iyo mushrikiin ka yimi markii dambena uu kristan qaatay foolxumadaasoo dhan isagoo wadale haddaad adna sii dabagasho waa juxru dabkii uun kama gedisna waayo waa waxaan noloshaadana macno ku lahayn astaan gaaleedna ah waxay yidhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo kuwanaanu raaci doonaa alyahuuda waannasaara miya ma yahuud iyo kristan ba qaala faman buu yidhi oo yaa kale yaa kale aad raacaysaan waa xadiidka abi saciid alkhudri kii abi hurayrena waa kii tilmaamayey ka farisa waruum miyaabay ku yidhaahdeen faqaala waman innaasu ilaa ulaai oo dadba waa ayaan kuwa ahayn buu nebigu leeyahy labada xadiidba uu ku dabaqmayaa ninkan intan raaca waayo romaniskii uu nebigu ruumkanuu xadiidka ku sheegay iyo nasaaradu xadiidka hore ku sheegay labaduba maanta way isku sii raacsiisan yihiin intan dambe ah maxay twenty five decemberkan christmaska ah iyo maalinta kasii dambaysay january cowdeeda ah waxaasoo dhan markaynu isku darro waxa ay sheegayaan in mamnuucu yahay qofka muslimkii inuu waxaasi ku daydo waxa uu nebigu sii tilmaamay nimankan mukhaalafadoodu waxalaaliya waxaan manfacsamayneen mukhaalafadoodu inay min addiin batay bale ashyaa gaara buu nebigu tilmaamo o yihi kuwaa ku khilaafa masalan wuxuu yidhi nebigu ina alyahuuda waannasaara laa yasbuquun fakhaalifuuhum ma xinaystaan oo ma casaystaane khilaafa buu nebigu yidhi oo idinku maxay sabqigaasi sameeya khaalifu lmushrikiin axfu shawaariba waawfu lixa wuxuu nebigu leey war mushrikiinta khilaafa oo sharuubtana gaabsada gadhkana la baxa wuxuu nebigu leeyahy khaalifu lyahuuda fainahum laa yusalluuna fii nicaalihim waar yuhuudda khilaafa buu nebigu yihi waayo kabaha kuma tukadaan idinku kabaha ku tukada iyo khifaafkiinaba kuwaasi waxay sheegayaan ashyaa gaaroo la tilmaamay xataa awsaafi alcibaada oo salaada salaad xaggee lala qabtaa soo ilaahay un looma tukanayo salaada ilaahay u tukanaysa iyo tooda idinka ekaanin baa ilahay yidhi haddii cibaadada la yidhi iyo ilaahay kaaga ekaanin caadaadka maxaad umalaynaysaa marka caadaadka iyo waxaanaan manfacaba lahayn ee aan khayrba ku jirin cibaadadii baa la yidhi khaalifuhum oo iyay sala gadhka xinayse baa lagu yidhi iyo madaxa si aad iyaga u khilaafto waxay tilmaamaysaa uu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi uu sheegayaa inaynan nimankaa inaynu ku dayanno ahayn ciidahooda iyo xafladooda inaynu ku dayanin nusuus badan baa laga daliishan karo waxa uu nebigu sii tilmaamay nimankan mukhaalafadoodu waxalaaliya waxaan manfacsamaynn mukhaalafadoodu inay min addiin batay bale ashyaa gaara buu nebigu tilmaamo o yihi kuwaa ku khilaafa masalan wuxuu yidhi nebigu ina alyahuuda waalnasaara laa yasbuquun fakhaalifuuhu ma xinaystaan oo ma casaystaan khilaafa buu nebigu yidhi oo idinku maxay sabqigaasi sameeya khaalifu lmushrikiin axfu shawaariba waufu lixa wuxuu nebigu leey war mushrikiinta khilaafa oo sharuntana gaabsada garhkana la baxa wuxuu nebigu leeya khaalifu lyahuuda fainahum laa yusalluuna fii nicaalihim waar yuhuudda khilaafa buu nebigu yidhi waayo kabaha kuma tukadaana idinku kabaha ku tukada iyo khifaafkiinaba kuwaasi waxay sheegayaan ashyaa gaaroo la tilmaamay xataa awsaafi alcibaada oo salaada salaad xaggee lala qabtaa soo ilaahay un looma tukanayo salaada ilaahay u tukanaysa iyo tooda idinka ekaanin baa ilahay yidhi haddii cibaadada la yidhi iyo ilaahay kaaga ekaanin caadaadka maxaad umalaynaysaa markaa caadaadka iyo waxaanaan manfacaba lahayn ee aan khayrba ku jirin cibaadadii baa la yidhi khaalifuhum oo iyay salaadaadu tooda u ekaanin ee adigu kabaa ku tuka baa lagu yidhi iyo khifaafkaaga gasho si aad iyaga u khilaafto gadhka xinayse baa lagu yidhi iyo madaxa si aad iyaga u khilaafto waxay tilmaamaysaa uu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi uu sheegayaa inaynan nimankaa inaynu ku dayanno ahayn ciidahooda iyo xafladooda inaynu ku dayanin nusuus badan baa laga daliishan karaa oo nusuustaa caamka aan sheegnay waa laga daliishan karaa nusuustii tashabuha sheegaysay waa laga daliishan karaa tafaasiirta waa laga daliishan karaa xataa mufasiriin badan oo selafka ka mid a ayaa waxay ku fasireen aayaddan qur'aane ah waladiina laa yashhaduuna zuur waidaa maruu bilagwi maruu kiraama oo sanadadu ka asaxay waxay ku tilmaamayaan ibnu siriin oo kale wuxuu leeyahay waa shacaniinka shacaniinka waa ciid christanku leeyahay mujaahid oo kale wuxuu ku tilmaamaya waa acyaadi lmushrikiin waa gaalada ciidahood oo kale buu ku tilmaamaya rabiic ibnu anis oo kale wuxuu leeyahy waa acyaadi lmushrikiin mufasiriin badan oo selafka ka mid ah ayaa waxay leeyihin shuhuudi zuurkan la sheegayaaba ee aayadda qur-aane ay sheegaysaaba waxa ay ku fasirayaan inay tahay ciidaha gaaladu ay leeyihiin idan qofka muslimka ah maadaama uu nebigu axaadiis saxiixana u dakuleeyey war ilaahay labadooda maalmood waa idinka bedelay bal ee waxaad garan kartaa xataa booska nabiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiis saxiixa nin baa u yimi oo wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waxaan ku nadray meesha nawaaf la yidhaahdo inaan xoola ku qalo ayaan ku nadray markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi bawana meesha la yidhaahda buu yidhi inaan xoola ku qalo ayaan ku nadray nebigu wuxuu ku yidhi hal fiiha hal kaana fiiha watan min awthaani aljaahiliya yucbad meeshan aad leedahay xoolaan ku qalayaa miyuusanam ooli jiray buu nebigu yidhi jaahiliyadii hore ay caabudi jirtay markaasuu yidhi may hal kaana fiiha ciidun min acyaadihim buu nebigu yidhi haddaama uu meelay ku ciidi jireen oo waktiga ay ixtifaalaadka ku dhigan jireen miyay tay markaasuu yidhi may nebigu markaasu wuxuu ku yidhi awfi binadrika daba fainahu laa wafa'a linadrin fii macsiyati illah walaa fi ma laa yamlik ibnu aadam nadarkaaga iska oofi buu nebigu ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ee lama oofiyo nadarkii macsi alle ku saabsiisan ama reer nebi aadam wixii aanu haysanin ku saabsiisan xadiidkani muxuu sheegayaa wuxuu nebigu saxaabiga kan u diiday istifsaar wuxuu ka weydiiyey meeshan uu ku nadray inuu xoolaa ku qalayo inay ama ciid qolada gaaleed ay lahayd ama meel sanam ooli jiray ama waxaasi inuu ka mid yahay ayuu nebigu u diidayay taasi waxay sheegaysaa markaa ciidna waa ismu jins kelimadu makaan iyo zamaanba waa lagu ictibaarin karaa saa daraaddeed maalintana waa la odhan karaa waa meel ciideed makaankana waa la odhan karaa waa kii nebigu xadiidku tilmaamaya ilaw qabrigayga ha ka dhigin maxay ciida meel lagu ciidaha ka dhigin jimcaana waa kii ciidda ku sheegayay zaman iyo makaanba way noqon kartaa idan nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi maadaama uu saxaabiga kan uu markuu yidhi nader baan oofinayaa uu su-aalaha kan weydiinayo istifsaarkan waxa laga fahmayaana uu yahay inuu diidi lahaa hadday waxani waxaa waafaqdo waxay sheegaysaa inaanay waxa kani bannaanayn walidaalik markaynu soo koobno waxaan leenahay ummadda muslimiinta ahi taariikhdoodii hore nawriij iyo ciid kiristan iyo mid majuus iyo mid kale midnaba inay sameeyaan uma bannaanayn manay samayn jirin selafil ummana lagama arag bale kuwan iminka diinta lagu soo daro ee diinta laga dhigay ayaan ummaddii hore muslimiinta ahayd aqooni yacni kuwan ah mawlidka nebiga ama caynkana isaga laftiisu taariikhdee la hubaba ma aha marka koowaad oo nebigu inuu isniin dhashay unbaa la hubaa laakiin ma labayo tobanka rabiiculawal bay ahayd ma sideedda rabiiculawal bay ahayd ma sagaal bay ahayd culamaai taarikh waa taqaaneen aqwaasha tirada badan ee laga sheegay waa ra'yiga ugu tirada badan ee labayo tobankan rabiiculawal ra'yiga sheegaya laakiin inuu isniin dhashay ayaa ah waxa koowaade la hubo calaa kulli xaal de isaga laftiisa waxaynu naqaanaa moxamed bakit almutiici mufti masr ee hore sida uu soo naqlinayo iyo rag badan oo kaleba inay dee dawla alcabidiya ama faatimiyiintii masar inay ku ta kan laftiisa bilaabeen faatimiyiintii masar waa kuwuu ku tilmaamaya ibnu kasiir inay ahaayeen taariikhda islaamiga dadkii ugu sharka badnaa dad ka mida inay yihiin waxaaba lagu tilmaama koodii koowaada bilaabay inuu yuhuudi ahaa reer aalubeytka sheegtay masar laba boqol iyo dhowr iyo siddeetan sannadood bay ka telinayeen afar iyo toban boqol oo iyaga ka mida baa iska dhexdhexlay waa waddooyinka inta istaagaanba dadku u sujuudi jiro waa lagu qasbi jiray qofku markuu lasoo agmaro in sujuudu loo dhaco waxa uu sameeyey lix maalmood oo la ciido siday taarikhyahanadu tilmaamaan maalin caliya maalin faatima maalin xasana maalin xuseena maalin nebiga iyo maalin boqorka meesha haystaa maalmo kalena wuu lahaa laakiin lixdani waa lixdii ugu caanbaxsanaa bay ahaayeen waxay sheegaan wadaadii rabiil joogi jiraa bergii dambe ku kadsoomo masalada tan sameeyey oo ah ninkii koowaad ee dadka ahlu sunnaha sheegtay ee masalada tan ku dhawaaqa baa la yidhahdaa soo koob waxayn leenahay gaalada waxa qudhe bannaan in lagaga daydaa waa waxa wax anfaca waxa qudhe bannaan in lagaga daydaa waa waxa wax anfaca ee ah masalan aqoontan cilmigee bini aadamku u kala dhaxlay aqoontan horta gaala ma laha yurubna ma laha ee waa dhaxalkii bini aadamku ilaa aadam uu soo kala dhexlayay qoloba waxay ku soo dartaba ama ninba inuu soo raaciyaba waa wixii reer nebi aadam soo kala dhexlayay laakiin iyana intooda in la dafiro maaha in weyn bay ku dareen in weyn oo aada uga weyn inihii la hayay ayay ku dareen intay qoladan muslimkii huruday mushkiladda taagane markaa waxay tahay intii macnaha samaynaysay cid ku dayanayso le aan kaga dayanna arki maysid intii macnaha samaynaysay oo ah aqoontaasi iyo wixii loo baahnaa cid kaga dayanaysa iyo cid hadal haysaatoona ma jirto intii lagaa reebayna waa la wada daba socdaa oo dawladda shacabka dadku kowda january baa las wada fasaxaya christmaska la laysu hambalyaynaya kambaa la samaynaya inta diin la-aantaana waa lagaga dayanayaa un intay diintu sheegtayna waxaad moodaa in la rabo in la baalmaro ama si aan lagaga dayan hadday tahay in christan ama yahuud ama majuus ama gaal kale waxa laga qaadan karaa waa waxa wax anfaca waa waxaasi basharka ka wada dhexeeya dhaxalkii reer nebi aadam wada leeyahay waa waxaasi aqoonta ah waa waxaa ah kitaab illaahi alla dunida tan uu abuuray daraasada lagu sameeyey cilmiga xaqiiqiga taasoo weliba aynu leenahay waa in laga jafjafaa aragtiyaha badan ee aan diinta waafaqsanayn ee dabada lagaga sii nabay iyadoo laga jafjafayo weliba kaana aynu u baahanay inaynu qaadano ama inaynu christmas iyo happy new year iyo april fool iyo wixii la nooca inaynu ku dayanaa waa diin la-aan dadkana in loogu yeedho maaha dawladaha muslimka ku aftirsadaa ama sheegtaana may ahayn inay fasaxaanba dad muslima iyo in fasax laga dhigta iyo in wax u dhowtoona laga dhigo iyo in la weyneeyo midna may ahaateen idan innagoo dood badan ba laga yaaba inaynu ka wadno kuwii diinta loo nisbaynayey kuwa aan diinba loo nisbaynay diin gaaleed loo nisbaynayo bale gaaladii christanka ahayd ay isku sii waafaqsan tahay diinta wasaniyada inay ka timi inaynu tii wasaniyada ka timi u dabaal degnaa waa wax aada u liita waa wax aada u liita sii wataniyada ka timi inaynu u dabaaldegno idan kalendarkaa january ka bilaabmay marka horeba macno badan ma samaynaynin marka horeba sliyan baanu macno badan samaynaynin laakiin dabaaldegiisuna aqalu maa yumkin waxa ugu yara u yimaadaa waa xaaraan waxa ugu yar ee u yimaadaa bay yidhahdaan waa inuu xaaraamaha ku dhaco walidaalika waxaa iskaga soo koobaya maadaama mawduucu iska koobayay anna aanan hadal badan ba rabayn waxaa kusoo koobaya warbaalkaa dabaaldegiisu khayr kuma jiro wixii manfac uu ku jiro hala qaato wabilahi tawfiiq su-aalaha meesha yaalla intooda badani waa mawduuca kuma saabsisnaa waxaana jeclaan lahaa unde haddii aynu wax ka jawaabayno in mawduucuna ku saabsan haddaad fatwo doonaysaanna waxaad tagtaan maxkamadda dirir iyo sheekh cusmaani ay fadhiyaan xiilka daawiye iyagaa bixiya insha allahu tacaala su-aal baa wuxuu sheegayaa boxing dayga ka waran aids day iyo boxing day iyo christmas dayga waxba isma dhaama waa isla wada wixii uun maalmaha ilaahay la kala waacaamadiyey wax badani ma sheegaya midna dabaaldeg ma leh su-aal kale wuxuu leeyahay nectyga ka waran nectyga ama la su-aashiisi imka wayda ku badatay shalayna baydhabaa laiga soo weydiinaya necty ka waran shee cumar faaruq baa lagu yidhi nectyga ka warano wuxuu yihi dee hadduu mare yahayna oo lagu xaragoodana buu yihi waa ku xaragoo kartaan haddii wax kale yahayna iska tuura buu yihi marka dee waxaa ka rumaysantiin bay ku xidhantay treegani xaguu ka yimaama geedkan christmasku ay wadaan geedka anigii sheegay calaa kulli xaal waa caado ka timi gaalada kale ee ma aha caado christanka ku sal leh christianity-ga iyo geed kalena xidhiidh ma laha laakiin waa geed ay samayn jireen dadkii romanskii hore asalkiisana faraacinadii hore iyo kuwa la xidhiidha ayaa laga soo qaaday su-aal kale iyana xiirxiirnimaadkan foodadheerannimada iyana ka warramaysa waad iska garanaysaan un dee horta qofka bini aadamka yuu ku daydaa su-aasha ayaa ka jawaabaya suuqa hargeysa intaad marto mid waalanoo xashiish cunaya haddaad aragto oo raamaysto kudaafada fadhiya sohanaysa allaile sidiisa isu ekaysi maya waayo waad xaqiraysaa socaynkaa maaha marka aad is leedahay cud ku daya iyaad ku dayanaysaa cid aad is leedahay way ku dhaantaa ama waxbuu ku dheeriyay ama aad isbi cid isbidaysabaad is leedahay iska dabageed socaynkaa maaha de waxay ahayd qofka muslimkii nebi maxamed iyo saxaabadii iyo kooxda inuu iska dabageeyo cidda aad adigu ku ah misaalka sare ee la rabay inaad ku dayataa waxa weeyaan nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu alayh iyo saxaabadiis iyo dadkii saalixiinta iyo ummadii wanaagsanayd ama wiil yaroo kubad laada ama filim dhiga ama kudaafad kale ah kudaafadaha caalamka maanta tviyada laga soo muujiyo mid kamiduna oo dhafoorada xiirtay haddaad aragta inaad adna waagu markuu beriyo dhafoorka soo xiirataa waa iska dulinimo yani waa waa dadna waa shaksiyad la-aan oo adigoo aan lahayn identity aan wadanin oo adigoo aan qof jira ahayn haddaad si fiican kaa yar u daraasayn lahaydna kumaad dayatayna waad ka cadhon lahay yani noloshiisu noocay tahay ama siduu ufakerayo ama caqliga ku jira inta uu leegyahay laakiin rag baa ku xoogsanaya maadaama ay bahashii xoogsi noqotay wiilkaa yare ciyaala suuqa ah ee la yidhi adinkaagaad afartan milyan ku qaadanaysaa rag baa ku xoogsanayo dadka ku waalaya calaa kulli xaal dhaforo xiixiiratu shareecadu waxay noo tilmaamaysaa madaxa in la wada xiiro iyo in la iska wada gaabiyo iyo in la wada daasto wax ka dhexeeyaa ma jiraan qazacu tii soomaalidii baadiyuu samayn jirtay berigii hore waa dhoora odhan jirteen lakiin imka dhooranimada jeceshi yani berigii hore reer miyiga waa xaqirayseen markaad aragto inan yaroo miyi ka yimi oo dhoor leh waxaa arkayseen ilmo yaroo dhoora inuu yahay oo yani qof reer baadiyey laakiin dhooro yaroo kristana markaad aragto oo magac kale la baxay waad iskaga dayanaysaa yani waa caqli laawanimada soo kordhay mawliidka buu leeyahay ma saxaabadii iyo dadkaasa ka tegay maye bertday wax la yidhaahdaba islaamkuma leh mawliidku waa bertday soo maaha waa maalintii dhalashada shareecada islaamiga wax maalin dhalasho la yidhaahdo kuba jirtaaba ma jirto saas daraaddeed ama nebi ha ku saabsanaato ama cid kale ha ku saabsanaatee maalin bertday la yidhaahda waa dhaqamada ka yimi uun xagga gaalada dhaqamada ka yimi asliyan ayay ka tirsan tahay su-aalo kale oo iyana aan kasii fogeyn gadhka la bixistiisa iyo ka dee waxaan moodaya inaa hadda soo dhaafteen gadhka ma lala baxaya mise lala bixi maayo gadhku waa sunihii nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa sunno rijaalnimo iyo ninnimo sheegaya iyo dariiqii dadkii wanaagsanaa ay mareen idan in gadhka lala baxaa diinta islaamka ka mid in la xiidhaana waa mamnuuc su-aalo kale oo iyaguna iska kharij almawduuca sex education iyo wax la nooca ku saabsisan ma jecli inaan ka jawaabo su-aal aanan garanayn baa iyana ku jirta oo qalaxu ma banaan yihin man reer miyaa idinku jiraan su-aal qalaxii dee geela la qalaxi jiraan umalaynaya un inay tahay ka warramayso marka insha allahu sheekh dirir baa weydiin doontaa asalaamu calaykum waraxmat
su-aashani waxay ku saabsan tahay lacagtan ee hay-aduhu dumarka amaahiyaan ee had iyo jeer ale uu dul socodku la socdaa ma xalaal baa mise waa xaaraan
iyo iyo kelima waaxid un baa lay war wax hor ilaahay laydin siiyaa ma jirto wax hor ilaahay laydin siiyaa ma jirto ducafada in la caawiyo masaakiintu nacam waa min addiin inkastoo tani aanay caawo ma ahaynoo twelve percent renta baa dul saaran bangiyada duniduna ma qaadaan twelve percent boqolkiiba laba iyo toban riba ah yani islaanta inta afar boqol iyo konton loo dhiban laydhaha shan boqolkee waxay la mid tahay boqolkiiba laba iyo toban riba ah bangiga caadiga haddaad wax ka daysato boqolkiiba laba iyo toban riba ma saaro idan waa xoogsi kaleo meesha ku jira uun laga soo xoogsi tegay laakiin si kastaba ha noqote dee waxaan shareeca ku banaanay weeyaan dumarka waxaan leeyay dee waa hooyada iyo walaasha iyo taanqabuun bay lamid yihiin ilaahay laga cabsado xaqiina wuxuu ku jiraa idinkoo diintiina raaca wadana waxaan leeyahay xaqu wuxuu ku jira iyadoo diinta la raaco mujtamac oo dhame markaasi cidna cid dulmi mayso wallahu aclam su-aashani waa su-aal mawduuca ka yara fog laakiin mala in badanna dee wax iska nadada dimuqraadigu waa maxay ama dimuqraadiyaddu dimuqraadiyadda waxaa iska wada garanaysaa baan umalaynaya waa qaab nololeed kamida qaab nololeedada bini aadamku u dhaqmo ay maanta dunida ku nooli waa qaab sheegaya uun asalkiisa uu yahay wax la yidhaahdo sax iyo qalad ma jiro wax la yidhahdo xaq iyo baatil ma jiro waxaa jira wax la yidhahdo majority iyo minority yani waxa laga yaba idinka in laydin baray dadku xoriyat ra'yi baa laysa siinaya xoriyatu kada baa laysa siinaya waa jirtaa laakin annaan bal wejigeeda labaad sharxo wejiga labaad wuxuu yahay xaq iyo baatil ma jiro sax iyo qalad ma jiro laakin waxaa jira majority wuxuu xaq weeyaan kuma mancismo wuxuu ku mancismo ayaa fifty one leh matalan ragga ragga fuula hadday boqolkiiba koob iyo konton codo helaan iyaga xaq leh saxika maaha dimuqraadiyadda waa sidaa ude dimuqraadiyadda macnaheedu waxa weeyaan yurub waxay isku waafaqday diimo way isku waafaqi weyday culture way isku waafaqi wax kastoo dhan kale way isku waafaqi weyday waxay isku waafaqeen in waxa kaleo dhan laga tanaasulo xataa ardayga marka la traingaraynayo yare iskuolka dhigtaa inaga waxa laga yaabaa macalinku hadduu ku yidhaha waxaas waa maxay inaad tidhaho macalin waa sidaa iyo sidaa waayo waxaa lagu traingareeyey inaad xaq iyo baatilka rarwaysanto inaad sax iyo qaladka rarwaysantay ardayga yara yurub ee classka fadhiya marka uu su-aasha la weydiiyo wuxuu yidhaha waxaan u malaynayaa sidaa iyo sidaa waayo xaquma laha inuu yidhaha waa sidaa iyo sidaa cid xaqu layba ma jirto wuxu waa sidaa iyo sidaa waa inaad tidhaha waxaan u malaynaya waa sidaa iyo sidaa waxaan filayaa inay caynkaa iyo caynkaatay idan democracy marka soo duuduubo waxa weeyaan dadku equal opportunities bay leeyihin foros isleeg ayay leeyihin oo aada wax ku dalban kartaa laakiin xuquuqi ma jirto waa laga yaaba inaad tidhahdaa xaggaan xuquuqdiga sotan distoorada iyo ay jiraan qaanuunka iyo waa oo soo gebigiisaba lama bedeli karo distoorka haddaad boqol kiiba seventy baarlamaanka u badato haddii mujtamacu homosexual u bato oo adiga xoog lagu soo doorto qaanuunka gebigiisaba homosexual waad ka dhigi kartaa maca distoorkaad u bedeli kartaa ohan kartaa mi aan homosexual ahayn xaq uma leyn waddan ku noolaadaan siiga qaanuunka aafun idan aidiyada ka dambaysa waxa weeyaan ma jiro xaq iyo baatil ee waxaa jira fifty one percent ninkii koob iyo konton helo haddii lagaa badiyo war lucladaas waa dagaalami baa lagu leeya lucladaas waa ciyar dadkii warkaasa wax kasoo dhaadhacso kusoo sheeg markaad timaado fifty one timaado adaa saxa wallahu aclam dee diintu maxay ka qabtaa haddaad weydiisaan dee iduma oo garanaysaa markaa waxay ka qabto ama dimuqraadiyaddu ma sheegaya lakin diintu waxay ka qabto idinka sheegaya waxaad sheegtaa kelmadda macnaheedu yahay cilmani cilmani waa kelimaadkan mucaasarka la isticmaalo waxay u dhigantaa kelmada reer galbeedku ay secularismka yidhahdaan ama secular secularku waa iyana fikrad odhanaysa noloshu waa adduunyo qudha aakhira shaqa kuma leh ilaahayna tadakul kuma leh nolosha ee dadka iska leh marka waa in laga saaraa nolosha wixii aakhiro ku saabsan iyo wixii qaanuun baa ilaahay ka yimi iyo xaggaasi oo dhan ku saabsan waa inay dulowi noqotaa innaga inoo dhaxaysa aan wax kaga heshiino aakhiro iyo waxaanaha soo hadal qaadin qaanuun baa cid ka yimi iyo waxaanaha soo qaadin dadka fikraddaa aaminsan waa fikrad gaalnimo ah ayaa cilmaani la idhaahdaa dadku imika qof kastoo malaa yaro weecda waa cilmaani bay iska yidhaha lakin waa khatare wax ku odhanin dadka dee ninkaad gaalnimo ku caddaynaysa mooyaane cilmaanimada waa kufri sariixa waa gaalnimo cad marka haddee ninkaad gaalnimo ku ogtahay unbaad cilmaaninimana ku ogaan wallahu aclam
sheekh mustafe calaabooyin badan baa jiro iyaga laftooda qasulfikriga ka mid ah sida dharka qaawan iyo kabaha dhaadheer iyo weliba suntan la isku murxiyo ee dumarka diirka lagaga hoodhiyo oo ay keenaan markaa raggaasi keena maxaa kula talin lahay
bismi illahi raxmaan raxiim nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa dembigu waa waxay naftaadu qahato aadna habaysata in dadku kugu arkaan waxaana dadba naftaada u quudhaynina ma habboona dadka muslimiinta kale inaad u quudho waa midda labaad ee xumuhu waa wax cad oo la wada garanayo waa wax cad oo qof waliba garanayo saasi daraaddeed dadku xumaha inuu joojiya waa waxaan ka hadlayay masalada uu xaaraantinimaynta anugu ku degdegi maayo waayo waa iska suurtagal diraca khafiifa gabadhu inay gurigeeda gudihiisa ku qaadato ama ninkeeda isugu qurxiso waa iska suurtagal waxyaabo badan guriga lagu samayn karo laakiin waxyaabo badan oo aan arkayo oo ku arko magaalada aada ugu badan waad moodo maanta dunida in in badan laga joojiyeyba ciyaararkaya aada ugu badan ay kamid yihiin cosmeticska iyo waxa la ismariyo hablaha waxaan odhan lahaa jidhkiinu sidii waa laydin sameeyo ku qurux badan yihin ha iska googoynina xanuuna aada u tiro badan iyo balaayooyin badan baa laga qaadaa markaasaa weliba innaga waxaa inoo sii raaca sensorshipba ma jiro wax dawo oo la baadho ama wax qaanuunkeenu uu manciyo oo la ismariyaa ma jiro taasi waxay sababtay wax badan oo yurub markaan joogay aan iska ilaalin jiray oo cunna ah kakaale wax la ismarmariyo waxa kan ayaan hargeysa gudaheeda ku arkay ma rumaysanaysa hargeysa gudaheeda inaan ku arkay cunno ay ku jirto doofaarka lafiisu halka iskaga rakibmaan dheecaanka yara udhexeeya ku jira raashin uu ku jira hargeysa lagu cuno lakin waxa weeyaan cidna wax ma baadha cidna waa jalatin waa maada caadi oo la wada yaqaano waa lafaha doofaarku ama lafaha halka iskaga laalaabmaan dheecaanka yara ku jira weeyaan waa maada ay u isticmaalaan in waxa biyaha iyo waxa subaga ah inay isqabsan karaan biyaha iyo subag way kala socmaan oo marka la isku daro lakin inay isqabsan karaan baa loogu isticmaalaa jalatin baa lagu iibiyaa hargeysa gudaheeda idan waxaan odhan lahaa dadka baaima jirtaan war ilaahay ka cabsado waxa iibinaysaan hubiya arsaaq xalaal aad doonaysaan waan garanaya kollay wax badan in dadka jaahilnimo u geynayso laakiin waxaan odhan laha war ilaahay ka cabsado idina wax iska hubiya oo wax halaala gada waxa xunna dadka ka joojiya ha u keenine wallahu aclam
sheekh mustafe timikaliskaasi aa soo tilmaantay hablo badan ayaa isticmaala oo qaar badan midabkoodii asalka ahaa u dhaawacay xanuunnana mararka qaarkood uu wejiga uga geystay haddaba maxaad tala siin lahayd gaar ahaan daayarta arrimahaasi ku khaldamaysa
bismi illahi raxmaan raxiim qofka muslimka ah waxaa haboon inuu islaamnimadiisa ilaashado intaana waxa shareec ahaan culimadu ka tilmaamto aanan sheegin waxaan jeclahay inaan qodob ka fudud tilmaamo oo ah maxaa loo maqsadaa meesha ugu badana dadka maskaxdiisa kusoo degdegta wax laga yaaba inay tidhahdo waa qurux ma jirta qaaciido qurux la ydhahdo bini aadam isku waafaqsanyayba masalan kuwa cadcadi eurubianisku midabka ugu quruxda badan la ay ka helaan waa inay kafay noqdaan ama brown adeeda isu dhigaan way wadaan wadaan inay ismagoobayso daraaddeed gabadha reer yurubka ah dabeetana waxay tidhahdaa kaafiga inaan u ekaadoo kale kaafigu muxuu idin leegahay idinka kaafigan la cabbaa kafay bay rabtaa inay u ekaato oo ay brown noqoto midabka brownka loo yaqaano kuwa madmadoobi waxay rabaan inay caddaadaan oo iscaddeeyaan labada dhanna kee quruxdu jirta yani qurux wax la yidhaahdo qaacido laisku waafaqsanyay ma jirto laakiin waxaa jira wax laisku waafaqsan yaho la yidhaahdo jamaal ilafcaal quruxi waa qofka dhaqankii khilqada ilaahay baa loo adigu waxba kama bedeli kartid abuurka allah iskale subxaana watacaala lama doorto maaha wax doorasho ku jira wax doorasho ku jira maaha laakiin waxa doorashada ku jira waxa weeyaan waa dhaqanka waa dhaqanka qofka waxa qurux badneeya ama waxa fool xumeeya hadduu qofku dhaqan fiican yahy gabadh kasta oo qurux loo guursada hadday dhaqan xun tahay naf badan oo yeelanaysaa ma jirto waayo aragtidu wax ma tarto ee qofka dhaqanka iyo waxa kasoo fulaa wax sheega sida daraaddeed waxaan idinkula talin lahaa marka hore in la fahmo horta quruxda waxaytay jamaalka dhabtiina waa jamaal ilafcaal waa qofka dhaqanka kasoo fula ayaa ah waxa quruxda dhabtaa qofku intuu dulqaad yahay intuu xaliim leeyahay intuu cafwi badan yahay intuu naxariis badan yahay intuu dadlala dhaqan badan yahay dhaqamaatigiisa qofku siduu u egyahay baa quruxdiisa sheega laakiin wejigiisa siduu u egyahay wax badan ma sheegto kaasi waa qodobka koowaad oo runtii u baahan walidaalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu sheegaya gabadha sababaha loo guursado wuxuu tilmaamay raggu waxyaabaha ay dumarka u guursadaan inay kamid tahay hunguri dhaqaale inay haweenta lacag haysato isleeya dhaqaalaha ka agdhawaad inay kamid tahay qurux laga yaabo inu isleeya gabadhu way qurux badan tahay midabka iyo quruxda badan aad arag waxaa laga yaabaa inay kamid tahay xasab inay reer ciliyatulqowma magaalada reeraha ka tilmaaman ama dhaqan ama wax lagu soo sheegi jiray markaa dadku uu maamuuso inay ka tirsantay waxaa la arkaa buu nabigu yihi inay tahay diintu waxa loo guursado tala bixin nabigu wuxuu ku bixiyey fasfar bidaati diini taribat yadaak buu yihi ta diinta fiican yani ta dhaqanka fiican guurso ayuu nabigu sheegay ragga markii la tilmaamayo yani haweenku iyana waa lamid ragga maxaa ay u guursataa nin waa nafsi lasbaab inay qurux ku raacdo inay adduun ku raacdo inay magac iyo maamuus uuleeyahay ku raacdo laakin iyagana wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ida jaakum minman tardawna canhu diina wakhuluqa hadduu idin yimaado min diintiisa iyo akhlaaqdiisa aan raalli ka tiin fasawijuuhu buu nabigu yihi u guuriyo ninkana waxa lagu qiimaynaya inuu dhaqanka iyo akhlaaqda noqdo idan uga horey waxaan odhan lahaa quruxi waa dhaqan iyo diina maaha midab kaasi waa qodobka koowaad qodobka labaad ilaahay wuxuu ku tilmaamay inaanay banaanayn khilqada in la bedelo in dhagaal la isgoogooyo in midabka la bedelo waxaas inay mamnuuc tahay walidalik baa waxyaabuu shaydaan ku ballan qaaday inuu yeeli doono bay fala yuhayirunna khalqa allah waxyaabuhu fari doono ayay kamid ahay saa daraaddeed culamadu waxay leeyihin ma ammaano laakiin aan dhan kale masalada kasii tilmaamo caafimaadkaaga siday ku tahay se maanta markaad dhalaasho dhowr bilood kadib dhalaalkaa ma wadaysa waxaa xaqiiqaha inaad u bantaalla in kansar kugu dhaco inaad cadceedda jidhkaagu xamili kari waayo in xanuuno badan oo maanta jidhkaagu midabka uu leeya uu difaaca aanu difaacmi doonin waxaa hubaala in yar dabadeed inaad ka calaacali doonto waxaad maanta isku dhalaalinaysa intaynan islaba gaadhin diintu waxay ka qabto waxaan leenahay caafimaad ahaan maxay ka sheegeen dadkii waxaan sameeyey ama kimistisa ha ahaadaan dhakhaatiir ha ahaadaan waxa kani maxay ka sheegeen dhammaantood way ka digayaan walidalik baa wadamada qaarkood waxa ugu badan ee dhulkan laysku mariyay mamnuucda sidooda ka yihi inay soo galaan laakiin waddankeenani ma leh cid wax mamnuucda iyo cid wax reesaba mid suna iyo mid boysina iyo mid waliba way timaataa waa laga yaabaa laba usbuuc inaad caddaato laakiin waxaa la hubaa inaad aada u arag xumaan doonto haddaad sii wato idan qurux dhowr usbuuca oo arag xumi ka dambayso waxa ka roon adoo khilqada alla ku siiyey ilaashada hooyada nadaafad iyo wixii alla kuugu talagalay ku ilaashada waxaan leenahay markaa dhaqan ahaan kuma fiicna oo diin ahaan kuma wanaagsana oo caafimaad ahaan kuma wanaagsana oo ka saddexaadne waa qish waa khiyaamo waxaanu ahayn qofka muujistaana waa kii nabigu laha wuxuu la mid yahay maxay soob zuur ah ama waxaan khayr lahayn qof gashaday yani waxa weeyaan waa rish ku jira waxaanad ahayn oo aad dadka isugu tusayso ama guur ha noqdo ama cid ha noqoto waxa waxaan xaqiiqo ahayn oo aada muujinayso ama hadduu yahay waxay gabadhu isku qurxinaysaa wixii alla balleeyey in caafimaadkeedana wax yeelaynin ama qasir ha noqdo ama xidna ha noqdo ama dhir kale ha noqdo ama wax laysku nadiifiye ha noqdo ama shaamba ha noqdo ama wuxuu doonaya ha noqdee waxaan khilqada wax ka bedelayn laakiin nadiifinayo hadduu yahay waa wax loo baahan yahay qofka muslimkaana u banaan wallahu aclam